kormeerkan ay sameeyeen mas-uuliyiinta maamulka degmada jowhar waxaa horkacaayay gudoomiyaha maamulka degmada jowhar cusmaan mukhtaar baari waxuuna ku salaysnaa sidii loo xoojin lahaa ololaha nadaafadeed ee ka socda xaafadaha magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle gaar ahaan waxayna indheen kusoo sameeyeen xaafada kulmis oo ay ka socotay jarista geed yuhuudka oo dhibaato badan ku haya deegaanka iyo dadkaba gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada jowhar xasan barow bacor ayaa tilmaamay in qof walba uu mas-uuliyad ka saaran yahay ilaalinta nadaafada deegaanka iska warhayntii iyo magaalada nadaafadeedii iyo qurxinteedii bilicsamada soo celinteedii ayaa bilowday dhammaan maamul gobol iyo degmo waxay iclaamiyeen in magaalada jowhar bilicdeedii dib loo soo celiyo saas darteed shacbiga soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa xil baa ka saaran qof walba oo soomaali ah oo deggan magaalada jowhar inuu ka qayb qaato nadaafadda magaalada jowhar dhinaca kale saalax muudi cali duqa magaalada jowhar ayaa sheegay in kormeerkan ay sameeyeen uu qayb ka yahay in la arko tartanka bilic soo celinta xaafadii ku guulaysta oo abaalmarin la sii doono
sidaad ogtihiin maalmahan waxaa socday tartan aad u qiimo badan oo ay xaafaduhu ay ku tartamayaan mar welibana waan ku celcelinnaa waxaan rajaynayaa in ay hawshan noqoto mid bilicdii magaalada soo celinaysa waxaan dardaaran ugu celinayaa mar walban u sheegayaa degmada tan jowhar waa caasimaddii reer jowharow waxaa idin laga rabaa inaad u ekaysiisaan ay u muuqato caasimadda mid caasimad ah een bilicdeeda ay tahay mid heer sare ah caasimadda waxaa laga rabaa in qofkii wax ay ka dhacaan uu soo qaadan karo islamarkaa uu cuni karo laakiin haddii uu qashin ay kaga dhaco soo qaadis ma leh nadaafadda aan ku dadaalno cudurrada waxa laga helaya waa nadaafad darida nadaafadda waxay u baahan tahay marka in cudurrada dhan aan ka hortagno waxaan kaga hortagi karnaa inaan nadaafino guryaheenna ugu dambeyn gudoomiyaha degmada jowhar cusmaan mukhtaar baare ayaa haweenka ka qayb qaadanaya ololaha nadaafadda uga mahadceliyey kaalintooda wuxuuna ugu baaqay bulshada reer jowhar in leerar ama nalal ay ku xidhaan afafka hore ee guryahooda kormeerkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay ukuurgalidda tartanka nadaafadeed ee soo bilowday labaatankii bisha ilaa waqti xaadir socdo waxaan leenahay waa guulaysti waxaan kula xisaabtami doonnaa hadduu al yidhaahdo cid kasta oo ka qayb qaadan wayso nadaafadda afarta xaafadood sidaad arkaysiin haweenka xaafadda kolmis iyo mooyko kudaysha ay leeyihiin qaabka hadda ay waxna qaadeen waa qaab lagu farxi karo aad arkaysiin geed yahuudkii iyo qashinkii meesha ku jiray o dhan ay ka soo bixinayeen danta guud waxaan ku abaalmari doonnaa maalmaha soo socdo xaafaddii ku guulaysato hadda ma dhehayni hebelaa horeeyo iyo hebelaa sareeyo iyo hebelaa hooseeyo waxaan ururinaynaa qaabka wada shaqaynta ay dadka u wajahayiin ma aha inaad dhabaha noogu xexer aan ku dhehayno nalal gurigaaga hortiisa iftiini ugu yaraan waxaa kaa gabanaayo ninka derbiga kuu soo istaagi lahayaa kaa gabanaayo waxaan leenahay walaalayaalow nalka ku xero teeda kale ma aha inaan leenahay qof gurigiisa nal ugu jirin nal ku xer inaan leenahay ma aha ololaha nadaafadeed ee ka bilowday dhowaan xaafadaha magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa lagu xoojinayaa bilicda iyo quruxda magaalada jowhar iyadoona maamulka ay sheegeen in tartanka ololahaasi nadaafadeedna ay abaalmarin ku bixin doonaan xaafadii ku guulaysta